shirkan oo ah mid bilaah ayna ku wada tashtaan bahda cadaalada jubbaland ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda cadaalada awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland kulankan ayaa waxaa kasoo qaybgalay xeralelyaha guud ee jubbaland wasiirka wasaaradda cadaalada awqaafta iyo arrimaha diinta wasiiru dowlaha arrimaha gudaha jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ujeedka kulankan ayaa ahaa in lagu gorfeeyo adeega garsoorka arrimaha kaalmo sharciyeedka kadoodista caqabadaha jira iyo sidoo kale xaqiijinta cadaaladda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay ogaas cumar xiirey afahayeenka salaadiinta jubbaland isagoona ka warbixiyey waxyaabihii uu qabsoomay waa geed guntii dhaqanku hadda la socotaan geedka xididkiisi waa marka waxaa naga fududaaday markii xarumo la sameeyey oo xarunta khilaafaadka xalinta khilaafaadka la sameeyey laama ay u kala baxday waxaa la sameeyey orientation makarafoonaar naloo keenay waxaan hellay fududayn wacyigelin gaadiid baa nala siiyey waxaan gaarnay heer aada u wanaagsan oo noo fududaaday inaan xaafadihii wax ku gaarsiino brofesor cabdulaahi sheekh shaafiici oo ka socda bulshada rayidka jubbaland ayaa ka hadlay arrimo badan oo loo baahan yahay in wax laga qabto si loo xaqiijiyo adeega garsoorka dhabtii markaan hadlo ereyga xabsiga markaan isticmaalno soo qaadanno ma aha meel nololi ka suurto gasho ama qof bini aadam lagu xidhi karo dhisma ahaan nadaafad ahaan iyo qaab ahaan waa meel dhibaato ka jirto haddii la yskula xisaabtamo adduuniya akhiraba dhibaato ka imanayso waaye in xukuumadda lala xisaabtamo oo la korjoogteeyo oo waxyaalahay qabanayso la fiiriyo waa wax fiican waa wax sixitaanka lagu gaaro waa wax dastuuriya oo qaynuunka ogolyahay ma aha in haddii ladhao dowladda lala xisaabtamaya micnaheeduna inay tahay wax ka sheegis iyo mucaararad maaha xeralaalyaha guud ee jubbaland maxamed sheekh cusmaan ayaa sheegay in xabsiga dhexe ay ka jiraan duruufo badan oo loo baahan yahay in wax laga qabto ka xafiis xerelaalya ahaanna ay diyaar u yihiin wax ka qabashada baahiyahaasi mas-uul baan ka ahay sharciga i faraayo maxaabiistaas inay xuquuqdoodii helaan xuquuqdooda maxay tahay xuquuq cadaaladad inay helaan xuquuqdoodii cuntada inay helaan in ay helaan maxaa la yidhahdaa xuquuq kastoo sharcigu tilmaama inay helaan waana imaadaa oo indhaheeda ku arkaa tiimka ila shaqeeya usoo diraa laakiin waan ogahayo meel caruur lagu xiro ma leh meel dumarka u gaaraha lagu xiro ma leh meeshii dadka waaweyn lagu xiraay waa aad bay u dusan tahay de ma xaqiiqa lama qaran karo duruuftoodii kaleetoo dhaqaale way halkaas ay jiraan duruufta biyaha laga hadlaayay macallimiinta iyo macallimiin voluntaryaa jira marka waxaan rabnaa hadba intii aad qabsan kartaa la qabtaaye odayaashu welina oo suldaan xiire ugu horeeya waxaan rabaa in arrintaas cidda ku xiran waa dadkaynii haddii lasii deeyina dad faldambiyad galay in lasii deeyo dhibaato unbay abuurayaan dhibaato amni ay abuurayaan dhibaato bulshay abuurayaan saa darteed inaan ganacsatadayna odayaashayna dowladda in laiska kaashido wixii la qaban kara la qabto ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland mudane maxamed yuusuf cumar isagoona sharaxaad ka bixiyey howlaha u qabsoomay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha ay doonayaan in wax laga qabto marka waxaa inoo ballan ah annagoo ka wasaarad ahaanna wixii aan fahnayna waan qaadanaynaa waxoomoga u qaadan doonaa oo aan islenahay in la saxay u baahan yihiin talooyinkiin iyo warbixinadeedina insha allahu tacala waa idinka mahad celinaynaa laakiin qofku markuu ka hadlayo jubbaland ama uu dhaho xaafad hebel ogaada waxaan ka midnahay xaafaddaasaan ka midnahay annaga hadlayna annaga ah marka waa inaan dhahnaa annaga annaga xaafad hebel intaan dhihilayna annaga waxaasaan dhaliil leenahay annaga waxaasaan naga dhiman annaga inaan dhahnaa ilo qoman sababto haddaan tiirino way naga shaqadii cid kaloo qabanaysa male qof walba waa sii tiirinaa meel cidlay taagan tahay marka waxaa inoo ballan ah insha allahu tacaala inaan markaan soo aragna dhulkaas soo waxayno oo annaga inaga soo dhammaato idinka si xurmad ah shir loo qaban doonaa arrintaa lagu taakuleynayo lagu waxaynayo dowladdana marka insha allahu tacala iyadoo laga yaabo in dhaliil badan iska leedahay haddana waxaan idin rabaa inaan idin bishaareeyo dadaalku waa la wadaa wixii la qabtayna aan dib u fiirino wax waa noo qabsamay fara badan muliid cabdikulmiye warbaahinta star magaalada kismaayo